asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay muslimiinta oo idin salaamayaa boqoltan iyo afarta qur-aanka cadadiisa anigoo ah starliin faarax cabdi waxaan idinka codsanayaa walaalahay muslimiinta inaa isaacidiin gabar xanuunsan baan ahay oo buro makaanka uga taalo wax iga qalayana ma lihi hooyi aabba ma lihi walaalna ma lihi ninna ima qabo caruurna iima joogta maanta i daaweynayso iga qalayso marka muslimiinta puntland ku nool waxaa idinku duceynayaa ilaahay inuu idin barakeeyo cadowga ilaahay idinka qabto soomaali ummadda nabi maxamed inaa isaacidiin baa idinka codsanayaa gabar dhiban baan ahay xanuunka waxay ahayaa wax badan awal maanan dareemi jirin haddaan ogaade kombyuutar baa xamar laygu soo saaray turkiga waxaa la iyiri buro weynaataa kuugu jirta makaanka waxaan iskaaga qalama haysan marka waxaan iska soo aaday puntland waxaan joogaa saddex bilood marka haa afaraad baa imid afaraad bisha afaraad ilaa haddaan joogaa marka walaalahay muslimiinta waxaa idinka codsanayaa inaa isaacidiin haddaa codkayga maqlaysiin walaalahay ilaahay idin barakeeyo adduuniya aakhiro allaha idin liibaaniyo turkigan tegay turkiga waxay dhaheen buro weyn baa makaanka kaaga jirto weligaana wax ma dhalaysid turkiga marka anigu ma awoodin lacagaan isku qolay isbitaalkan lacag baa ahaa aniga dadkii waxaan ahaa yaman ka yimid markaan imaanayay lacag bay ahayd wixii ka horeeyey lacag la-aan dadka ku qali jireen waqtigan anigu imid lacag baa laga dhigay marka lacag ma haysan gabar masaakiina ah cideedii way dhinteen hooyi aabba ma noolo walaalna ma lihi gabar madi baan ahay masaakiina ilaahay dartiis inay isaacidaan ilaahay dartiis wax iigu qabtaan walaalahee muslimiinta ummadda nabi maxamed baa nahay marka cid ma liya aniga ilaahay dartiis inay wax iigu qabtaan baan ka codsanayaa lambarkeyga waa furahaygu waa lix konton iyo saddex eber toddobo konton iyo toddobo lambarkaasaan wataa markaan gaalkacyo imid magacaan lambarka ku furta waa hooyaday weeye dhimatay allah u naxariisto ani magaceyga starliin faarax cabdi weeye lambarka ii furan sahre maxamed diini baa iigu qoran hooyaday magaceedan kusoo furte marka jasaakumullah bikeyr allah idin barakeeyo oolaada allah idiin barakeeyo ilaahay dartiis wax iigu qabta walaalahay muslimiinta ummadda nabi maxamed intaasaa idinka codsanayaa